إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد labadii casharo hore haddii aan hal daqiiqo ku soo khulaasayno shiikhu casharkii hore wuxuu nooga hadlay afar mas'alo oo muhiima waxa weeye cilmiga iyo camalka iyo dacwada markaad cilmi aqoonsatid ilaahay rasuulkiisa iyo nebigiisa inaad ku camal fashid cilmigaa aada dacwada ugu yeertid dadkana markaa aada ku sabartid wixii dhiboo kaaga yimaado daliilna muxuu ka dhigtay suuratu alcasri iyo qowlkii imaamu shaafici in cilmigu oo ka horreeya qowlka iyo camalkana wuxuu u deliishaday faaclam annahu laa ilaaha ila allah iyo qowlkii bukhaari oo baabaysay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal casharka marka inuu intaas yahay waa inaad gacantaad ku dhigtaan casharkii labaad wuxuu ku yidhi saddex mas'alaa muhiima inaad barato masalaa-ig waxaa weeye ana allaha khalaqanaa warasaqanaa walam yatruknaa hamalan inuusan nooga tegin dad xarigla ah oo hayru mas-uuliina oon la su-aalayn bal ilaahay rasuuluu noo soo diray oo daacada alla noogu yeeraya macaasina naga reebaya qofkii alla adeeca ee rasuulkiisana muxuu leeyay jasihiisu janno ayuu gelayaa qofkii khilaafana muxuu gelayaa naaruu gelayaa soo maahan mas'alada labaadna waxaa weeyaan ana allaha laa yardaa an yushraka macahu axadun fii cibaadatihi ilaahay shirki raadli kama ahan walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoommadiisa gaalnimo raadli uguma ahan wain tashkuruu yardahu lakum masaladii saddexaadna waheed masalati alwalaa oo muslimiinta weli laga dhigtay ilaahay rasuulkiisa iyo mu'miniinta wixii cadab oo shaydaan iyo gaalo iyo munaafiqiin iyo fusaaqna beri laga noqon fusaaqda iyo mubtadicada waxaa weeye dhinacna walay ka leeyihiin oo islaamnimada dhinacna barahay ka leeyihin oo fisqiga iyo bidcaday ku jiraan ayaan ka beri noqonayna laakiin gaalada gebigood wax alla waxay hayaan waan ka beri noqonayna ahmiyaddii walaa walbaraana marka waan ka hadalna casharada marka waa inaad sidaa u koobtaan qof walba qofka xataa carabi ku xafdi karnaa ku xafdiyo qofkii kale af soomaali sidaas oo kale haugu xifdiyo casharka saddexaad caawa shiikhu wuxuuna leeyahay raximahullah iclam waxaad ogaataa ardayahow arshadaka allaahu ilaahay ha kuga hanuuniyo lidaacatihi daacada alle daacadana waxaa weeye waa imtikaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi wixii ilaahay ku faray rasuulkiisu inaad fartoonto wixii lagaa reebana aad ka harto anna alxaniifiyata diinta toosan xaniifiya waa diinta xaniif waxaa la yidhaahdaa qofka waxa xun intuu ka leexdo waxa wanaagsan abbaaro haddee qofka muuminkaa hadda meeqo hadda kalaab oo fisqiyaha furan meeqo idology iyo maaragtay fikradaha furan qofka muuminka waxaasoo dhan intuu ka soo leexdo soo masaajida iyo meelaha tawxiidkii khayrka lagu hayo ma abbaaro marka qofka waxaa weeye xaniifka waxaa weeye waa qofka shirkiga iyo saqajaannimada iyo bidacda iyo balaayadoo dhan iyo xubin intuu ka leexdo meesha khayrka toosoo abbaaraa la yidhaahda marka ana alxaniifiya diinta toosan oo maaragtay shirkiga iyo qalooca dhan ka bayrsan oo xaqa u toosan millata ibraahiima ah millana waa dariiqada qofku dariiqada uu diin ka dhagto oo ku socdo dariiqadii ibraahim uu ku socon jiro ilaahay u jeeday dariiqadaa waxa ay ku dhisantaho hadafkeeda ah waxaa weeye ee nabigana la yidhi uma awxaynaa ilayka waxaan kuu waxyoonnay an ittabic inaad raacid millata ibraahiima ibraahim milladiisii iyo dariiqadiisii inaad raacdid la yidhi waxaa weeyaan oo asaaskeedu ay ku dhisantaha waxaa weeye an tacbud allaaha akhiyu allaah inaad caabuddo waxdahu keligiis maxay kaa dhigaysaa allah keligiisa la caabudo ilaahay ku abuuray keligii inaad caabudo mukhlisan xaal aad u baraxtirayso oo lahu asaga addiino hoggaansan adigoo u baraxtirayso ikhlaasku marka waxaa weeye waa waxa aan baraxa lahaynoo saafiga ah wey marka waxaa la rabaa cibaadada alle aad caabudaysid inay saafi tahay oon la khaldinoo baraxa aysan noqonin oo maxaa diida inaad ku dhaahdo cibaadatu gayri illaahi oo inaad ilaahay kayrkiisa aada caabudid oo shirki asqara aada maaragtay la wadaajidid oo riyaagii oo kale istususkii iyo hal lagu sheegsheega iyo hal lagu maqlo iyo sumcadaada ha faafta iyo taasoo kale inaad ka fogayso shirki akbarna iska baddaa shirki akbarana aad ka fogayso oo ilaahay kayrkiisa la caabudo la baryo laga baqo waxaasoo aad ka fogayso marka haddii aad nin nebi maxamed raacsan aad tahay nebi maxamedna diintii nebi ibraahim buu raacsan yahay calayhi salaatu wasalaam ood leeda ummatu maxamed baa lahay oo diintii nebi maxamed nebi ibraahim aada raacsan tahay diintaas mabnaheeda waxaa weeye cibaadada allah subxaana wa tacaalaa oo keligii la caabudo iyadoo cibaadada loo akhalisayo waana ummadahoo dhanaa la faro wamaa umiruu lama farin dadkii oo dhan calaa lisaan ambiyaa ilaa liyacbudu allaah allah inay caabudaan oo weyneeyaan oo wixii uu ka raali yahay samayntooda ay ku caabudaan wixii uu necab yahay ka fogaashadana ay ku caabudaan mukhlisiina lahu diina ayagoo ilaahay diinta u saafi yeelayo wax shirkiba ka baraxtirayo marka waa taas weeye an tacbud allaha alla inaad caabudi waayo mukhlisan adigoo u baraxtirayo oo lahu asaga addiina hoggaansanka diintu macaani badanay leedahay addiin jazaha waa la yidhahdaa maaliki yowmuddiin iyo xisaabtana waa la yidhaahdaa diin daacadana waa la yidhaahdaa carabtu waxay dhijir naxnu fii diini fulaan ay fii daacati fulaan hebel markaan adeecsannahay oo nin boqora markuu qoladaas uu xukumo ama ugaaskooda ay naxnu fii daacati diin waa la yidhaahdaa diin waxaa kaloo yidhahdaa dariiqada oo milladaa oo lagu socdo qofka uu ka diin yeesho middaas waa midda hadda loo jeedaa waa dariiqada qofka uu ka diin yeesho oo caado uu ka dhiisho soomaali soo ma yidhahdaan qofkan waxaan diinooba ka dhigto qofka maaragtay waxyaalaha oo caadada maaragtay oo wax maalin kastaba qalada kusoo cedayo war ninkaan waxaan shaqojaanimada diinooba ka dhigtaba oo mabda oo hadiyo goraano ku socdo maaragtay ka dhintay idaa kasura calayh idaa aktara min tikraar haddii uu badiyo marka marka diintu waxaweye waa waxa dariiqada wa marka tan waxaa weeye mukhlisan lahu diina hoggaansanka iyo maaragtay dariiqada diinta isagoo ilaahay u khalisay marka halkaan addiin macnaa waxaa waa hoggaansan isagoo alla diin hoggaansanka u khalisay subxaana wa tacaala wabidaalika sidaasoona amara allaahu ilaahay oo faray jamiica annaas dadka oo dhan dadka oo dhanna ambiyadii min awalihim ilaa aakhirihim saasoo faray wa khalaqahum laha hadafka loo abuurana waa sidaas weeye allah keligiis inay caabudaan cibaad u khalisaan sababtoo sida allah subxaana wa tacaala dadka markuu abuuraayo abuuritaanku abuura ma cidaa alla ugu kaalmaysa may risqitaankuu arsuqayo ma cidaa alla ugu kaalmayna kuu soo biirsada may noloshaada iyo hayntaada iyo geerida noloshaada ilaahay ma cidaa ugu kaalmaysa oo kuu ka ugu kaalmaysay may ilaahay wax kula le wax kula abuurtay wax kula arsuqma lahaa adigana waxaa la rabaa allaah keligiis marka inaa caabudo siduu asaguba keligi ku abuuray icbudhu waxda sow gar ma aha taas waa gar iyo xaq midda ugu weyn nacam qaala allah kamaa qaala allahu tacaala sida uu yidhi alle wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin iyo walinsi insaga uma abuurin ilaa liyacbuduun inay caabudaan taasaan ka dalbaday saas baana maanta laga faray saasaa laga rabaa ma garan saas baa laga faray hadda qadarka alle subxaana wa tacaala oo kowniga wuxuu ku dureersaday dadkii qaarna in cibaadada laga helo qaarna laga waayo amaa amarka diiniga oo sharciga waxaa dadka dhan laga dalbaday ilaahay caabuday subxaana wa tacaala kii diida iyo kii kale ilaahay cibaadadiis hana waafajiyo wa macnaa yacbuduuni yacbuduuni macnaheedana waxaa weeye yuwaxiduuni ey yuwaxiduuni fi lcibaadati cibaadada inay igu kali yeelaan oo cid kale aysan igu soo darin aniga markaan abuuraayey arsuqitaankooda ma malaa'ig iyo cidaan soo kaalmaysa ma cid kalea igu kaalmaysa malaa'igta alla haddii oo u dirana oo waxyaala ka loo diro oo oo maaragtay waxaas qora la yidhaahdo haddi waa asbaab waahay ilaahay inamaa amru idaa arada shan an yaquul lahu kun fayakuun soo ma marka allah subxaana wa tacaala isagaa ku ehaysiiyey cid kula abuurtay lama arko marka sidaan cid kula abuurtay aysan jirinba cid aad alla la caabudayaysa jirin waa gar kuga ceshan waayo qofkii diidana gartaas waa qof hegeg iyo madax aday u socdo waayo wamacnaa yacbuduuni ay yuwaxiduuni inay ugu kala yeelaan ay fi lcibaadati cibaadada wa acdamu maa amara allaahu bihi ilaahay wixii ou faray waxa ugu weyn awaamirta alla oo dhan waxa ugu weyn adtawxiidu alla oo cibaadada lagu kala yeelo wa huwa tawxiidkaasna ifraadu alcibaadati billaah ilaahay in cibaadada loo kala yeelo ilaahay in cibaadada subxaana wa tacaala ifraad ullaahi alla in lagu kala yeelo bilcibaadati cibaadada tawxiidku waxay ka tihi masar waxada yuwaxid waxa inaad shayga keli ka dhigto marka allah keligiis inuu yahay waa la og yahay oo gaalada waa og yihiin inuu keligii oo cerkii dhulka abuuray oon cid kale la abuuray og yihiin laakiin maxay diidan yihiin in cibaadada lagu kali yeelo marka cibaadadaha lagu kali yeelaa la leeyahay sida aan sheegnana culimmada tawxiidka dhinac markii laga fiiriyana waxay yidhaahdeen tawxiid arububiya wax la yidhaahaa jira wax alla wixii ku saabsan ilaahay mulkiga oo addoommada leeyahay iyo tasarufka uu ku tasarufo iyo rubuubinimadiisa iyo tadbiirkiisa iyo khaaliqnimadiisa macaanida kutusinah oo dhan maxaa la isku yidhaahdaa tawxiid eesh alrububiya la isku yidhaahdaa wax alla wixii lagaa codsanaayo adiga alla inaad u gudbiso alla aada u caabudid oo tawxiidka aad fartid oo salaad tukatid u soontid ood alla ku weynaynaysana ood alla ku tacdiiminaysidna waxaa la yidhaha tawxiidu aluluuhiya sababta macnaa aliha allaha ya'lahuhu ay cadamahu wa khadaca lahu wa cabadahu allaad weynaynaysaa marka tawxiidu aluluuhiya ama tawxiidu alqasdi waaliraada waa ficilka adiga kaasoo filaya tujaaha rabbi waxa rabbigaa aad u soo gudbinaysid ood cibaadada aada uqubaysid ayaa tawxiidu aluluuhiya la dhahaa yacni ilaa aliha waxa weeye ilaahay buu weyneeyey oo ka baqay oo u khuduucay oo jeclaaday oo amarkiisuu qaaday qofka cibaadada badan carabta waxay dha waa muta'allih ma garat ninkaas waa muta'allih macnaa nin ilaahay weyneeyo oo tacdiimiyo waay ma garat wax alle wixii ku saabsan magacyaalka alle oo kownuhu caalim ou yahay caalim alghaybi waashahaada alraxmaan alraxiim maliku alquduus allaahu axad assamadna baabu lasmaa wasifaat baa leeyahay asmaa wasifaatna waa xataa saxaabadii baa ku dhawaaqday dadaa waxay ku leeyihiin sifaat iyo waxaan aad sheegaysaan idinkaa keensaday ma ahan saxaabadii baa ku dhawaaqday ninkii saxaabigaha ee qulhuwallo mar kasta akhrin jiray intuu suurad akhriyo ayuu qulhuwallo akhriyaa oo suuradka oo suurad kale akhri oo qulhuwallo ku dara waxaa leedahay ama suuraddan keligeed akhri oo ku kaaftaan ama suurad kale akhri ma jirto dhan waa inaan qul huwa la maro markii nebigu iyagoo yaraysanayoo ninkaale waa waa nin oo maarata isaga dhanba qariib aho shaada oo fallooci ah nabiga markii loo sheegay calayhi salatu salaam wuxuu yidhi maxaa kuga xambaaray qaala inahaa inii uxibuhaa liannahaa sifatu araxmaan waa jeclow dheh sababtoo allay tilmaamaysaa oo allaahu axad allaahu samadna kamaala ilaahay u sugaan ilaahay inuu cibaadada keli la yahay iyo kamaalka samadna uu yahay alkaamil fii kulli shay wax kastaba kii ku kaamil ah oo isaga loo qastoo loo baahanya cidkana u baahnayn lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufa-an axaduna naqsigay ka nasayaysaa waa subxaana allah wabixamdihi oo kale ilaa lam yalid in la dhalay ayay ka anfanaysa asagoo wax dhalay ilaa haddii wax dhalo ilaah kaloo aa jiro soomaan ilaa wiilkaag adoo kula mid yahy walam yuulad asna lama dhalin haddii la dhali lahaa qof caalamka kusoo biiroo noqon lahaa walciyaadu billah markii dambe waaba la soo gebagabaxday walam yakun lahu kufuwan axad wax u dhigmaba male haddaad malag nabi wax qurxaan wax makhluuqoo ilaahay loo dhigi kara lama aqo marka macnaha suuraddaas kamaal oo dhanna ilaahay u sogtay naqsina ilaahay bay ka anfisay marka tawxiidkaasaa la rabaa in la sugo marka magacyo la bixiye maaha in tawxiidka rubuubiye iyo loo kala qaado tawxiid uluhiyana ibnu jariir laftiisaa sheegaya markuu aayadda fasirayo falaa tajcalu ilah andaada waantum taclamuun ibnu cabaas oo ka ware waxay og yihiin waa maxay waxay og yihiin ilaahay inuu rabbi koonkan abuuray uu yahay wamaca daalika shirkiga u samaynaya xalay maxaa shirka ugu samaynaysa waaba ogtiin ilaahu inuu ku ara khaaliq oo rabbi uu yahay rabbiga wax abuuro awoodda leh huwa almustaxiqu lilcibaada kaasaana cibaadada istaahila saas oo kale waay waacdamu maa amara allaahu bihi ilaahay waxa faray waxaa ugu weyn altawxiid tawxiid wa huwa tawxiidkaasna waxaa weeye ifraadu ullaahi alla in lagu gooni yeelo bilcibaadati cibaadada waana kelimada cibaadada iyo iyo tawxiidka in la sugo shirkiga la anfiyo waa midka rususoo dhan loo soo diro kutubta loo soo dejiyey waana diinta halhayskeeda hore wey tabeelaha ugu horoo diinta ugu horeeya wey nabigu markuu macaadira calayh salaam muxuu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaab dad ahlu kitaaboo wax yaqaanaad u tegaysaa soo maa markaa haddi dad jaahilina lamid maahane hadhow xujaj iyo waxyaalay kuu keeni karaane isjiroo qaabkaas nin wax yaqaana markaad la hadlayso muhaqafa iyo nin jaahil isku mid maahan ninka muhaqafka waa inaad muqadamaad iyo hadal maaragtay qurxoon iyo maaragtay qaab aad uga dhaadhicisid waay ood adiga dhan mutaxafid aatoo iska ilaalisay taas horta waa lagu baraarujiya waxaa la rabaa dadka aad la hadlayso lafteeda iyo qaabka ula hadlaysa iyo mustawahooda aqoonta inaad horta waxdhiso dadka qaarku waxay inuu qof jaahil la hadlaa inuu caami la hadlaa bay-adiisa ma fiirinayaan uducu ilaa sabiil rabbaka bilxikmati maxaasaa ka mida qofka waxaa kula hadlay iyo wuxuu yahay inaad taqaano sharciga aad taqaano maxaa qofkan u munaasaba ma mujaadalo ma nusxi ma maaragta yacni munaaqasho sahlan qofka hadba waxa u munaasab inaad kulaaso haddana maxaa dacwada laga bilaaba faltakun ha ahaado awalu maa tadcu ilayhi shahaadata an laa ilaaha illaa wa anna rasuulullah marka tawxiidkaa laga bilaaba ahamiyada waa taas wey asagaa ra'sulislaam nacam waacdamu maa nahaa canhu ilaahay wuxuu ka reebana waxaa ugu weyn dadka ashirku ilaahay oo cibaadada lala wadaajiyo shirku waa wadaajin waxaan ila wadaag caanaha caanahan ila wadaag badarkan ila wadaag baadar soomaaliya qaabka caanaa cabi jirta mataqaana waxay hal kooba lagu cabi jira haada barowka banaanka kala marowka bana haada ilmaha saasa lagu tarbiye jira calasaan mid walbaa koob haddii la siiyo selfishow noqona inuu qofku barto dadka in wax la cuno xataa caanaha waa laysla wadaagi jira macnaha qofka biyaha qof haddii loo dhiibo xoogaa intuu qurquriyo qof kale u dhiibi jiray qof kale u dhiibi jiray qof kale u dhiibi jiray qofka keligiis isla gembinaa la diidaayo ama waxaan la kala shubaha la diida dadka hal meel barakadaa kusoo degaysa nacam marka wadaaggaas waaye ilaahay cibaadadii keligiis kala cid kale wax ugu daraysa bini aadam wax isugu dara haddaa rabti laakiin ilaahay qofna wax ugu daray sababta ilahay wuxuu leey ana aqna shirakaaya can ishirk dad wax la isugu daro anaa ugu diiqsisan faman ashraka macii hayrii qofkii maaragtay ilaahay aniga cid kale wax ila siiyo taraktuhu wa shirkahu asaga iyo wixii la ila wadaajiyey meeshaan uga dhaqaaqo hadhowaad waxaad leedahay ilaahu camalkaasaan sameeyey qurbaankaasida aqbal ilahi wuxuu le aniga keligii m keligii ikhlaas baa ugu maye hebelaan kuugu dara a aniga cid wax lama qaatee asagii u doono cidaan alla ahaynoo qiyaamo uxeli karta maa jirto waxaaga halbaca lagu leh marka waxaa ku aamin roon waxaaga si daacada oo ikhlaasa ilaahay ugu dhiibo hadday cibaado tahay sadaq oo oo cibaado badaniya ay tahay salaad iyo soonoo kale ilaahay u dhiibo hadday sadaqo ay tahay sadaqo maaliye ay tahay ilaahay keligiis u dhiibo hadday intaba isugu jirto sida xajkii oo kale iyo jihaadkii ilaa maalkaagana waa ku bixine naftaada waa ku bixinee intaba ilaahay u dhiibo haddii kale qofaad waxu dhiibane ilaahaad ugu daraysaa ilaahay faraho ka qaado naga taga kule waxaad iyo shirkaa kaasaas hadhow qiyaamad wixii soo doonay ilaahay wuxuu kule kuuma hayo sababtoo ah aniga wax khaalisaan raba ii dhiibto cidaad waxay ugu dartay wixii aad qofkii ugu dartay iyo qofkiiba sida sidas u doono waxa kuu tara asaga qiyaamo qofaan ilaahayna wax taraayo maa jiro marka nin walba oo camalkaaga khalis ilah camalkeena khaaliska nimitoos wa huwa shirkiguna dacwatu gayrihi ilaahay cidaan ahayn inaad caabudid ama aada barisid macahu macegiis ilaa saddex baa jirta waxaa weeye qof mushrik iyo mustakbir iyo muslimaa jirta mushrik waa qofka ilaahayna waa le waa caabuda cid kale cibaadada wax ka wadaajina mustakbirna waxay waa midna ilaahay maba caabudoo iska weynaysiiy ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhirin labadaas marka waa haalikiin mustakbir iyo mushrigba waa haalikiin yaa soo haray muslim oo mukhliso oo muwaxida kaasaa naaji a marka nacam wa huwa shirkigii dacwatu gayrihi ilaahay kayrkiisa inaad caabuddo ama aada barisid macahu macigiisa oo ducaada iyo ducaau masala iyo ducaau cibaada loo kala qaaday waana ka xala soo sheegnay waddaliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wacbudu allaah allah keligiis caabuda walaa tushrikuu hana la wadaajinina bihi billaah ma garad allah subxaana wa tacaala shay-an cidna hala wadaajinina ilaahay cibaadadiisa cid kale waxa ka siinin ilaahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina shirka la dulmun cadiim dulmigu weyn waayo sababtoo waxaa waye dulmigu wadcu shay-i fii hayri maxalli shaygii booskii oo ku habboonaa boos ugu inaad dejiso haddaad marka wixii ilaahay iska lahaa cid aan astaahlin aasi dulmiga ka waama hadda qofkan hanti uu laleeyahay la ogyahay hebel inuu leeyahay haddii inta lala wareego nin kale faraha laga saaro dadkana waxaa la dulmi maqaayadda iyo gurigii hebel iska lahaa oo la ogaa inuu dhistay inta laga dhacaa hebel la siiye waxaa la dulmi weynaa dhacay ka warran wixii ilaahay oo iska lahaa markay cid kale la siiso dulmi weyn maa ina ashirka la dulmun cadiim sidaa darteed ilaahay waxau dhahay ina allaha ale laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bih in loo shariig yeelo wayakfiru maa duuna daalika wixii ka sokeeya waa dhaafa liman yashaau ciddou doono sababtoo culimmada markay dunuubta qaybiyeen qaybay u qaybiyeen dunuubta waxay dhaheen qaar waxaa la yidhaahdaa maaragtay xayawaaniy sida shahwada oo kale ma garan iyo maaragtay xoolo jacaylka tuuganimada kale xayawaanka wuxuu u yaqaanaa uun wuxuu u tago oo maaragtay yacni oo shahwadiisa ku guto uusan u kala aaba yeelin iyo waxuu iska daaqo waa bahiimiye oo kale marka qaarna waxaa la yidhahdaa waa sabuuciye dugaag oo kale dadka midka dilaayo oo kale kawada ka siinayo waa dugaag iyo mas wax alla waxay bicida ku taha gab dadkan aan xadiidka iska laynayo ma garan magac kastaba ha sheeg dadkada waa la iska laynaya dad mooryaanay laynayaan qaar wadaadda sheegana iyaguna waa laynayaan biduun biduuna meeshaanu ka soo baxay meeshaan dukaan ag maraayo gabar yar kana waxay ka iibsatay maara qof wax ka iibsatay xabad jug waxaa sharci maaha dimaadaas waa la isweydiinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu isweydiinaya marka waa sabuuciyaa la yidhahda waa dugaaqnimo qaarna waxaa la yidhaha milkiya ilaahay boqornimadiisaaba u dhaadhacdaba waa shirkiga wixii lamida marka haddaad adigu ilaahnimo sheegato ama qof intaad sharaxdo aada ilaahnimo u sharaxdid mulkigii allaad aad aada faraha la gasho marka waxay dhahaan dunuubtan kale qofka maslaxa oo shahwo adduunyo macaan yara ugu jiro laakiin shirkiga wax ugu jira lama arka waa edab darro waayo waxa kuga xambaara ood keeli inaad adigu ilaahay isla sinto oo musharic noqotay oo hala i caabudo tidhahda hala ii sujuudo tidhahda waayo qof kale intaad soo qaad iyo qabri aad tidhahda almadad iyo ilaahay aad leekays anta mawjuud fii kulli makaan iyo aad tirahda maxaa kuga xambaaraya waa edab darro sidaa darteed maadaama aad xero edab darraa aad soo gasho wax maslaxaa kaaga jiro hadda dawladaha qofkii xoogaa maaragtay inta baahda dukaan iyo xoogaa meel xabda rooti ka cuna iyo qofkii boqorada iyo qarannimadooda alaabtood usoo dhacagto ma isugu dembiya isugu dembi ma ah soo maa ilaahay subxaana wa tacala marka qof shahwe ay qaaday iyo qof tawxiidkii alla usoo banbaxo ilaahay cibaadadiisa ama asagu raba in lala caabudo maca ilaahay ama cidka la caabudo kan jariimo weyn oo kale marka marka waxay dhahan culamada ibnu taymiyo ibnuqayim iyoo kale wax shirkiga qofka wax shahwaa uga jira lama ah waa qof saa dartee ilahi wuxuu dhaha subxaana wa tacaala alcadamatu izaari waalkibriyaau riyaa-i ridaa'i faman naazacanii fii waaxid minhumaa qadaftuu fi nnaar soo maa cadamada waa hooskuntigeed kibriguna waa ridaaye go-aan kor ka wad qofkii igula dooda igula qabsada waa qof edab daran naaraa lagu tuuraya nabiguna wuxuu dhaha calayh salaatu wasalaam laa yadkulu ljannata man kaana fii qalbi midqaalu darratin min kibr qof midqaalu darra oo kibir oo ku jira jannada maka marka baabkaasoo dhan shirkii halkaasay gelaya daatis waayo aan loogu dhaafayno qofka dembiga sababtoo xero aan loo baahnayn oo gala ilaahay mulkigiisa ku qabsaday ama cidou la sharaxay ilaahay la bereetarsiiye maxaa kaa gala adiga dabadaas daga adiga bini aadan ay u bannaan maahan ilaaha iskale subxaana wa tacaala taa marka aada fahmaysaan waxa mushrikiinta loogu dembi dhaafi lahay ilaahay sharkaanu hanuga koriyo ilaahayna wuxuu leeyay innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkiiba ilaahay u shariig yeelo oo ku dhintay ilaahan ka magan galnee ilaahay jannadii waa ka xarimay wa ma'waahum naar naaruuna u hoyaadaya wamaa lidaalimiina min ansaar gaaladuna waxaa weeye daalimiinta wax u gargaara male nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam acdamu dembi an tajcala lilaahi midda wa khalaqa dembi waxaa ugu weyn inaad maaragtay ilaahay cid la facalan u samayso isagoo ku abuuray waayo alla asagaa ku abuuray keligiis maad caabudi wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar qofkii ilaahay la kulmo oo dhinta asagoon ilaahay shirki u samaynayn dunuubba ha watee jannaduu gelaya ama horaa ka galo awal wahla oo waa inuu masalan muqtasid uu yahay ama saabiq bilkhayraad uu yahay ama dunuubtiisa ha lagu ciqaabo hadduu ahlu kabaa'ir uu yahay soo ma laakiin jannada aayataynkeed u dambayn doona saasuu dhaha nabigu calayh salat slam qofkii shirk ku dhintana dakhala naara naartuu gala nacam ilahay naga fudiyo nuqdo kaleo marka shiikha uu kugu soo goodo oo nuqdadii kitaabka dhanba marka asalka u ahaad weeye oo usuulu halaa saddexdii asal oo ku bari raba fain qiila laka haddii faidaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo maalib yahow ardaga oo khayrka iyo tawxiidka iyo sunnada nabiga rabow haddii lagu yidhaahdo mal usuulu maxay tahay usuusha asalku waa waxa oo isagoo lagu taagan yahay hadda masjidkan oo kale qawaaciduu ku taagan yahay somaan oo sakti uu ku taagan yahay marka usuusha diinta ay ku taagan tahay soo maa oo macrifada alle iyo macrifada rasuulka iyo diinta islaamka waxay tahay intaasaa diinta ku taagan tahay mal usuulu maxay tahay usuusha ahalaata oo saddexda allatii taasoo yajibu cala insaani qof kastoo insaana ay ku waajib tahay macrifatuha inuu garto haddii uu gartana maxaa macrifada ka laazimaya si aan soo marnay camalaa ka laazimaya haddaad ilaahay garatay inaad caabudid haddaad rasuulka barata calayhi salaatu inaad raacid oo rumaysid oo adeecdid diintii haddaad baratay inaa iyada dariiqo iyo manhaj aad ka dhigtid caqiidadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo suluuggeeda iyo dhaqankeeda akhbaarteeda faqul waxaad tidhaahdaa saddexdaa usul waxaa weeye macrifatu alcabadi addoonku inuu aqoonsado rabbahu rabbigiisa ou aqoonsado oo macna ou rumeeyo markuu aqoonsana waa rumaynaya sidau ku aqoonsana waxaa sheegnay aayaadka kowligaana waa lagu aqoonsadaa oo cirka iyo dhulkay waa noo sheegi doonaa sheekh aayaadka oo waxyiga oo nabiga uu noo sheegaayo qur-aanka alle uu noo sheegayo ma garat iyo axaadiidta nabiga uu sheegana waa lagu garan karaa caqligana waa lagu garan karaa fidrada saliimkaana waa lagu garan karaa faqul waxaad tidhahdaa macrifatu lcabdi rabbahu qofka inuu rabbigiisa u aqoonsado wa diinahu diintiisa inuu aqoonsado macnaa diinta waxa uu diin ka dhiganayo dhaqan uu ka dhiganayo oo uu ku dhaqmaayo u ictiqaadinaayo oo xallilaayo oo xarimanaayo waa inaa manhajkaaga aad taqaano sooma hadda qof hadduu uu dukaan iyo wadiifo leeyahay sow qofkaasi ma isku dayayo ilaahu shala baadiyaha ka yimaado inuu wadiifadaas iyo waxa ku tacalluqo ama xagga sharciga dawladda ku saabsan ama siduu khiyaano uga bax oo loo khiyaani lahaa uga baxsan lahaa ama faa'iida darro iyo dhac uga baxsan lahaa ama u iqtisaasin lahaa wax alla waxa ku tacalluqa tijaaradaas qof walbaa de rag baa cutarioo badan aanagu jira sawqasa iskuma hawlayo inuu aqoon u yeesho in alla intuu awoodo soo sax maa fa kayfa diintaad aad janno ku rabto tijaarada ka wenyaa waa ma diin aad janno ku rabto oo dariiqaada dariiqii aada noloshaada macishada ku kasbanaysay aan si fiican u baranayno nin walba layn tijaara u xihanaya cid kale u sheegi maayo dhab dhab dhab dhab dhab dhab hadhow asagoo ninkii bog yiraa arkaysa war xaggeed ba hasha ka keena laysuma sheegaan waayo soo saas maaha allah almustacaan marka see ku dhici karta marka diinteenni oon janno ku rabni firdows alacla inaan marka aan baroweyno wa nabiyahu maxamedin sala allahu calayhi wasalam nabigiisa maxamedana inuu aqoonsado xayaatadiisa iyo siiradiisa iyo mucjizaadkiisa si uu ku rumeeyo oo ku raaco oo ku jeclaado baabiga mi sal alla alayh wasalam afartan mas'alo shiikhu mid walba gooniu u daraasayna kitaabkana saddexdan masalo kitaabkana saan ayuu marka uu ku dhammaanaya ma garat intii hore xoogaa muqadamaad iyo saas ahayd saddexdan mas'alou kitaabka u guntay caawo dhan wuxuu ka hadli doonaa macrifatu alcabdi rabba ayuu ka hadli doonaa haddana macrifatu lislaami diinahu haddana macrifatu maaragtay cabdi nabiyahu sala allahu calayh wasalam iyo waxa looga baahan yahay isagaa marka inta ru'uusul aqlaamkao muhiimka isagaaba noo sheegi doona wuxuu yidhi shiikhu fa idaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo addoon yahow mar rabbuka rabbigaaga adduunyadaad intaad joogto haddii lagu yidhaahdo si aakharna waa lagugu dhihi doonaa si aad u sii barato u ictiqaadiso ugu camal fasho oy qalbigaaga ugu sugnaato sida soo socota dheh ku leeyahay fa idaa qiila haddii lagu yidhaahdo man rabbuka rabbigaaga ku abuuray oo ku barbaari oo koriyaa waaye haddii lagu yidhaahdo faqul waxaa tidhaahdaa rabbi allah aniga kan i barbaariya allah ayilma'luuh allaha la caabudo xaqaa waayo kaasaa i barbaariya alladii kaasoo rabbaani aniga i koriyo i abuuray min atarbiyay ka timi ilaa ilaahay qofkuu asagaa abuurayo oo korinaya nicamtiisa iyo risqiisa ku korinaya wa rabbaa jamiica alcaalamiina caalamiintaoo dhan oo waxa alcaalam maasi wallaahi wix ilaahay ka soo haray wuxuu ku tarbiyey uu ku koriyey binacamihi nicmooyinkiisa nicmadu waa fadli adduunka waxaa la yidhi wax wax bixiya oo maaragtay bilaash ku bixiya allah ka jiro subxaana wa tacaala oo wax uu addoonka uga soo noqon aan lahay xataa qofka mu'minkaa markuu xataa dad wax ku sadaqaysanayo oo leeyahy laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuur dadka waxba kama raba laakiin wax ka rabaa ilaahay subxaana wa tacaala allah laakiin adiga markuu ku abuuraayo allah oo ilaa janno uu ku geeyo maxuu kaa raba maxaa u kordhinaysaa marka allah subxaana wa tacaala huwa alwaxiid oo wax bixiyo wax ciwadhu usoo noqonan aan lahay marka xataa lagu nicmay oo shukrinaysid cibaadadan adiga xataa maslaxo kuuta alaa bidikrillah tabloinil quluub adduunka cibaadada alleh iyo dhowrsanaanta adigay maslaxo kuuta xataa haddaysan aadan maaragtay ajar lagaa siinaynin adduunyada oo la ajar unba lagaa siinayo lakaana alcaqlu yaktadii inaad ilaahay keligiisa aada caabuddo alla aada weyso subxaana wa tacaala iyo maslaxadaada saasay keenaya haddii janno lagu siinaaba iskaba dhaa marka ilahay isagaa noo nicmeyey subxaana wa tacaala ilahay noo ku shukrinaya warabbaa korbarbaariyo jamiica alcaalamiina binicamihi ku koriyey wa huwa asaguna macbuudi fiiri markaad rabbinimada aad qiratay inuu rabbi ku yahay waxa ku xiga waa maxay waa uluuhiyada sababto waxaa la yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqa rabbinimadu waxay kugu laaziminay inaad caabudo soo maa laakiin tawxiid aruubiya haddii aada qirato ma kaaga filayn tawxiid aluluhiya may laakiin haddaad tawxiid aluluhiya qirato waa kugu filanya sababtoo markaad tidhahda laa ilaaha ila allah allah maaha kan wax kaloo cibaada lasbaahidin macnaha waxaad leedahay allah isagaa cibaada asaa li'annahu huwa rabb isagaa abuuro isagaa kookaalistan marka tawxiid aluluhiya haddii lagaa helo tawxiid aruubiya waa soo dhex gala waa lagaa helo laakiin haddaa tiraa ilahay koonkaan rabbi oo yahay oodan weli laa ilaaha illaa oda cibaadada u qirin waxaa weeye fahamka aad tawxiid arububiya aada rumaysay wuxuu kugu laaziminaa tawxiid aluluhiya laakiin ma kaa gudaayo tawxiid uluhiya ma kaa gudaayo soo maa ilaaha koonkaan abuuray keliya haddaad tiraa sida gaalada in badan ay yaqaaniin ama sufi ay taqririn allahu mawjuud allahu mawjuud laa ilaha illaa ma kaafinayso taa ma kaafinayso inaad markaad rabbinimada alla qirato aada caabuday hadda markuu ku yidhi waxaad tidhahdaa rabbi allaahu markaad tidhahda oo rabbinimadii qirtay muxuu leeyahay maxaad leedahay wa huwa asagaa rabbigaahu i barbaariyey macbuudii kaan asaga caabudaaye waay laysa lii macbuudun siwaahu mid kaloon caabudaayana ma lahay wadaliilu waxaa u daliila rubuubiyadiisa waxaa u daliila alxamdu mahadulaahi ilaah baa iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbi uu ahaa isagu barbaariyey wa kullu maa siwa allaahi wixii ilaahay ka soo hara oon ilaahay ahayna caalamun soomaa waa wax la abuuroo makhluuqa wa ana anigana hadlayo waaxidun mid ka midaan aan ahay min haa daalika alcaalami caalamka marka anigana sida caalamkan oo dhan uu ilaahay u abuuray anigana makhluuqaas ilaahay u abuuray ayaan marka aan ka mid aho ilaahay ii nicmeeyey haye weli marka ruubiya daliishaedaa lagu jiraa fa idaa qiila laka haddii lagu yidhaahdo bimaa carafta rabbaka rabbigaaga maxaad ku aqoonsatay macnaa rububiyadiisa maxaad ku aqoonsatay kabacdina markaad rubiya aqoonsatay laazim waxaa kuga inaad caabudi faqul waxaad tidhaahdaa biaayaati aayaadkiisaan ku aqoonsada aayaadka marka canaha markan wuxuu uga jeedaa aayaadka oo waxyiga ah oo sharcigaa qur-aanka iyo sunnada ayaan ku aqoonsaday iyo wa makhluuqaati makhluuqaadkan abuuray وفي السماء رزقكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنون وفي السماء رزقكم ما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات كسرون هذه قبل إسفير هذه هذا دقاتيوت هذا جيركا سو وشق لغا شيخين وابياوي في العالم كلام wax adiga aad fahmi karta ma dawlad isku xiran oo cajaa'ib la ka daran tamam wa min ayati waxa kamida oo kowniga allayl hamiinka mugdiga oo lagu raaxaysan la seexanayo wan nahaar iyo dharaar ayaa kamid waa makhluuq midaba waa makhluuq caadi tamam iyo wash-shamsu wal-qamar qoraxda iyo qamarka labadu waa makhluuq tamam yacni qoraxduna waa makhluuq maalinta lafteena waa makhluuq ilaahay wuxuu heli karaa qoraxdiiyo joogta maalin inay si jiriso ma heli karo subxaana wa tacaala marka maalinta lafteena waa makhluuq wa min makhluuqaati waxaa ka mid ah alsamaawaatu sabcu toddobada arsamo iyo walarduuna toddobada dhul toddobadan dhul ilaah baa yaqaana subxaana wa tacaala qaar wuxuu ku leeya waa sabca qaaraad waxa laakiin waa dhul iska kala hooseeyo waa dabaqaad bacduha fowqa bacdi xaalkoodana ilaaha yaqaana subxaana sida aanaan samawaadka xaalkooda aanaan u aqoonin ayaan dhulkaana aanaan dabaqaadkiisa aanaan u aqoonin waman fiihinna iyo inta ku dhex jirta cirka dhulka iyo wamaa baynama waxa u dhexeeya waddaliilu waxaana u daliila inay maaragtay waxyaalahaas ay aayaad alle ay yihiin waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa oo yidhi wa min aayaati aayaadkiisa ku tusinaayo calaa qudratihi ilaahay awooddiisa iyo rabbinimadiisa inuu cibaadada astaahilo oo rabbiga cibaadada astaahilo uu yahay wa qudratihi cala albacd bacdigana inuu soo bixiyo dadka aakhare uu soo bixiyo alleylu hamiinkii baa ka mida hamiinkan aan joogno macaanka badan iyo wanahaaru maalinta noloshuna labadooda la-aan ma dhocon karo sababtoo maalin hadday ahaan lahaadna dadku waa daali lahaayo miraha iyo dhulkana waa guban lahaayo hamiin hadduu daali lahaana dee lama shaqaystaan mirana ma bislaado soo maa iyo washamsu qoraxdaa ka mid qoraxdan weynankeeda iyo iftiinkeeda iyo nicmada ku sugan iftiinkan iyo miraha ay bislaynayso jirka bini aadamka xataa lafaha ku kor waa la ogaada vitamin d-da dhulka aan qoraxahu ka jirin iyo dadka aan maarata makayfka aan ka soo bixin waxaa waye lafahooda ma koraan ilmaha lafaho dhanaa wada burburay sababtoo qoraxda lafii bay korinaysaa geedihii bay korinaysaa waxyaalo badan oo faa'iidooyinkooda ayaa maaragtay la ogaaday awal iftiin iyo waxaa loo malanaya maalin laakiin waxaa la ogaaday miraha bisaylkooda iyo maaragtay lafaha koritaankooda iyo geedaha koritaankooda waxaasoo dhan ashacatu shamsiga inay maaragtay door weyn inay maaragtay ay kuleeyihiin taas baa la ogaaday nacam iyo walqamari bish dayaxa isaguna iftiinka iyo maaragtay awqaadda lagu kala yaqaano sanadkii markuu dhammaaday mawaaqiidka xajka iyo isaguna masaalix kaloo fara badan ou leeyahay haddaba intay calaamaadkan idinla weydaan iyaga ha caabudinine laa tasjuduu ha u sujuudinina lishamsi bisha walaa qoraxda walaa lilqamari dayaxa ee wasjuduu u sujuudoo caabuda lilaahi alle alladii allihii khalaqahunna abuuray in kuntum haddaadtiin iyaahu alle tacbuduuna kuwii caabudow haddaad maaragtay xaqdoon aad tihiin oo cibaado alla aada rabtaan oodnaan maaragtay dalaal iyo idabdarro aanaan rabin allah subxaana wa tacaala keligiisa caabudo marka dad baa dee xidigaha caabudo iyo bisha iyo oo dhahaya iyadaa ugu weyn qisadii nabiyullaahi ibraahiim oo markii hore ou tawxiidka uu raba dadkiisa inuu wax ka dhaadhiciyo ama markaas uu soo tababaranayo uu adilada fiirinaayo dayxiyo fiiri markuu dhaco dhahay laa uxibu alaafiliin haadaa rabbi haddana wuxuu fiiriyey barkore xidigiyou fiiriyey markuu dhaco dhahay qaal laa uxibu alaafiliin bishii u idha haadaa rabbii haadaa kor bal kanaa koyn aan fiiriyo asagiina waa dhacay waa qarsoon markaasuu yidhi maaragtay lan lam yahdinii rabbii la akuuna min alqowmi daaliin فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت مركز عليه قال يا قوم إني بريء مما تشركون أنا وحينا أنا وحبوك من جربة إلها عابدة مركب علماء الله بيسكوها من وحير هذا ما قوم كيسو وحكو فهم سيناي قوم كيسو ما وحكو فهم سيناي مسه ومركي هداية أي سوء أسيب يسوء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أو تدرج إنه وحي مارتي بل أو tan inta usoo karo oo yacni tajarud oo markaa hidaayadii uu ku soo gaaro masaasay ahayd labadaba mufasiriintu waa kala yidhahda ibnu jariir dabari iyo ibnu katiirba ibnu jariir dabari wuxuu leeyahay tajaruday ahayd hidaayadaas soo bilaabaysay waa u fiiriyey waxaan inaysan qiimo lahayn buu arkay tawxiidka u dhaadhacay ibnu kaiirna wuxuu leeyahay macnaha waa tamhiil oo qoladiisa wax ku baraayo allahu aclam laakiin maxalu shaahidka waxaa weeyaan in aan ajraamtan la caabudine allaha abuuray kaligiis la caabudo iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi inna rabbakum kan rabbiga idiin ah oo idin khalqo oo cibaadada muta oo idin soo bixinaya allah allow kan la caabudo ma'luuha wey alladii allihii khalaqa asamaawaati waalarda cirka uu ka abuuray muxuu ku abuuray fii sittati ayaami lix ayaamood wa ayaam oo min cindi illaahi ilaahay hal mar waa abuuri karaa laakiin xikmada waxaa weeye dadka in kaadsiiyaha la baro maxay dhihi jireen sooma degba geela gal oo garoorka keen manaa geel inta hadda soo lisacaanay dhaqso garoorha u noqdo caanaha garoor inay noqdaan ay soo sacaan waktiay u baahan yihin geela caano dhaayaa laga soo amsaa soomaa laakiin inay garoor noqdaan su waktiay u baahan yihin marka allah inuuna baro subxaana watacaala kaadsiiya waa ilmaha intaas caloosha ugu jirayaan miraha intaasay u bislaanayaan inaan baranno degdegta inaanaan baranin oon kaadsiiyaha aan barano uma istawaa alla wuxuu ka saro maray cala alcarshi carshiguu ka saro maray allah subxaana wa tacaala istawuhu waxaa waa irtifaac iyo culuw luuqadana waa sida haddiina istawaa cala safiinati ama istawaa cala alfaras macnaa waa koray waa ka saro maray laakiin allah subxaana wa tacaala carshiga waa ka saro maray laakiin kayfiyata istiwaa'ihi sida uga saro maray alla uga sareeyo waxaa weeye allah yaqaana subxaana wa tacaala sababtoo carshigan annagana ma naqaano allana maanta ma arkaysa subxaana wa tacaala daatadiisa iyo kunhigiisa sifaatkooda xaqiiqadooda ma naqaano laakiin wixii ilaahay uu noo sheega waa rumaynayna soo maa inuu ilaahay carshiga uu ka saro maray oo ka koreeyo calaa wartafaca taasaan rumaynayna subxaana wa tacaala sababta imaam maalik markiis wuxuu dhahay alistiwaa macluum sida luqada lagu yaqaano soo maa oo aayaddii maxay ahayd aayaddii suurat maqrad litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuru nimcata xoolihiina markaad fuushaan oo gurada kaga dhacdaan inaad markaa ilaahay aada ku mahaysaan oo dhahdaan subxaana aladii sakara lanaa haadaa wamaa kunaa lahu muqrimiin marka istawaha luuqada waa lagu yaqaana waa sidaas w soo maaha amaa kayfiyada alle sifata alle daatadiisuu yahay iyo kayfa istawaa waxau dhahay kunhigeeda iyo xaqideeda lama garanayo awal kayfu majhuul kuwan oo istawaha oo ta'wiiliyoo yidhahda istawa istowla waxay leeyihiin alistiwaau macluum waa ka tegaya waxay dhahaan alkayfu majhuul ay dhahan alistiwaau majhuul waxba isku qasaya imaam maali wuxuu ku leeyahy alistiwaau macluumun fi luqa waa la yaqaano wixii wax ka sara maray soo maaha ama alkayf kayfiyada iyo habka oo majhuul annaga kunhiga alla sifada say u dhammaato ma naqaano daatada allana ma naqaano subxaana wa tacaala wasifatu farcun can idaat sifadu daataday ka farcantahay sida aanaan daatada in inuu leeyahay uu jiro alla waa ognaha subxaana wa tacaala soo maa haddana ma naqaano say sifadiisana sida ay tahay kunhigeeda ma naqaano laakiin waa rumaynaynaa calaa maa yaliiqu eesh bijalaali nacam uma istawaa cala alcarsh yuqshii ilaahay wuxuu ku daboolaa alleyla hameenkii annahaara maalinta ku daboola haddaba ogeed maalintii oo cad oo joogta oo waadixoo loo jeedo habeenkii ordaha imaana qoraxda markay dhacdo habeenkii ordaha saas u masaxay yadlubuhu hameenkii wuu eryanayaa maalintii xafiisan si xoog badan ilaa hadda hameenkan hadda annaga aan joogno weli oraba ma gaari soo maaha oraba weli maarin wa laakiin waa cerdaysanaya waa raacdaysana oraba uga dabategaya haddana ameerika baktigan oo kale maxay joogaan waxaa laga yaabaa inay joogaan iyaguna wakti dheeray joogaan galbihii iyo duhradii meelahaasay joogaan duhurkay markaa inay tukadeenaa dheci karto soo ma marka ama welisu duhur aysi tukan marka wuu sii cirdaysanaya soo maha haddana halka austraaliya iyo fiiri soo maha halkaas haddana waxaa weeye waa isoo cirdaysanayaan haddana marka waa tabtaas wey yadlubuhu xafiifa si deg deg u daba saas aga daba cararaaya labadood nacam waashamsa alladii khalaqa asamaawaati waalard waashamsu alla abuuray iyo walqamara dayax iyo walnujuuma xidigaha musakharaatan xaal kuwa la sakhiro ay yihiin biamri amarka alle xidigaha farabadnidooda iyo aflaagta ay ku wareegayaan iyo say u kala sarreeyaan iyo wadaa'iftooda faraha ka batay iyo ajraamtaas hadday isku dhici lahaayeen adduunka dhanba oo qarxi lahaa ilaahaa kala wada subxaana wa tacaala alaa lahu alkhalqu khalqiga iyo abuuritaanka isagaa iskale abuuritaanka kowniga isagaa iskale waalamru amarka sharcigaana isagaa iskale isagaa sharcigana dejiya khalqigana isagaa iskale subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa inaan qadarkiisana aan sallimno qadarka alle eesh ilaa khalqigu waxay wax alla wuxuu qadaraa iyo wuxuu abuuraayo isagaa shuqul kul qofkuu saciid ka dhigaa qofkuu shaqo ka dhigaa qofkuu xoolo siinaa qofkuu xoolo siinaynin qofkuu dilaa qofkuu noolaynaya qofkuu carruur badan siina qofkuu ku yaraynaya qofkuu wiilal siina qof gabdha siinayo isagaa khalqiga iskale soo maa waxaa la rabaa qadarka alle raalli inaa ku noqoto soo maa wاlamru amarka sharcigaana isagaa iskale amarkiina inaan qaadanaan rabo subxaana wa tacaala tabaaraka allahu ilaaha sarreeyo allihii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigeed ahayo in cid kale cibaadadiisa lala wadaajiyo ama cid kale lala sino ayuu ilaahay ka sarreeyay subxaana wa tacaala marka qofku aayaadkaas soo akriyo haddana ilaahay shirki usii samaynaayo isaga iyo shirkigiisa iyo qashinkiisa ilaahay uu ka sarreeya subxaana wa tacaala warabu rabbigana ah huwa almacbuud waa kan la caabudo wey maadaama ribinimadiisa aada qiratay maxaa ka dhalanaya aslanba tawxiid ruwey maxaa ka dhasha maadaama rabbinimada alla aada fahamta inuu rabbi kuyu ka abuura maxaa ka dhalanaya cibaadaa ka dhalanaysa marka maadaama rabbinimada aqoonsa waxay kugu laasiminaysa inaad caabudo warabu rabbigana huwa almacbuudu rabbi waa midka la caabudo kan adiga ku abuuray ay huwa almustaxiqu lilcibaada wاdliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha الnaasu dadoow oo dhan ow waa muwajah khiطaabku ah waxaa la yidhaahdaa awal khiطaab oo la soo jeediyo qur-aanka misxafka iyo awal amar cibaadada allo ku saabsanya faatixada kasoo albaqra soo wad awal khiطaaba ummadda loogu yeero iyo awal amr la siiyo muxuu ku saabsan yahay misxafka tartiibtiisa tawxiidku ku saabsan yahay yaa ayuha nnaas dado ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda marka ucbuduu rabbakum aada macnaa rabbinimadiina waa qirsantihi rabbinimadiisa marka waa inaad caabudaan rabbinimada waxaa ka laasima inaad caabudaan alladii allihii khalaqakum idin abuuray adinka keligiin maahana iyo waladiina kuwii min qablikum idinka horreeyana waa abuuray dadki idinka horreeyana alla wou abuuray lacallakum waxaad mudan tihiin oo idiin hirgelaysa haddaad taa la timaadaan tattaquuna inaad gaashaamataan maxaad ka gaashaamanaysaa shirkigii iyo caradii alle iyo cibaadadii shaydaanka iyo cibaadatu khayrraa ka gaashaamanaysa iyo macaasidii bidcadii wabittaali cadaabkiina waa ka gaashaamanaysa marka tawxiidku waa wiqaayo wey waa qof gaashaan wato wey haddaad ilaahay caabudo laa ilaaha illaa maxamedan rasuulullah gaashaanaad wadataa gaashaanaad wadataa laakiin tawxiid haddaada wadin shaydaan meesha rabo kuu buugsanaya waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaydaanan fahuwa lahu qariib ninkii dikri ilaahay ka jeesta shaydaana gacanta laga siinaya soo maa soo isagaa saaxiib la ilaahayna muxuu leeyahay waman yakunu shaydaanu lahu qariinan fasaaa qariina qofkuu shaydaan wadaayo la noqdo balaayaa gacanta ku dhig laakiin haddaad ilaahay waxiddo ood caabudo ilaaha gacanta kuu qabanaya subxaana wa tacaala ilaaha ku daryeelay ilaaha ku xafidayo marka tawxiidku waa ammaan tawxiidka in lasoo galo wa oo shirkiga iyo bidcada iyo macaasida laga soo baxo alladii allihii caabuda jacala lakum alarda nicamkiisaa marka la tirinaya oo markuu idin abuuray baahi iyo meel cibaada kagama tegeen nicamuu idin abuuray alladii jacala lakum alarda firaashan dhulkaan allihii idin goglay wasamaa'a samadeena binaa'an dhismo kore in kaga dhigo sanqaafa oo balaaya idinka xafinayo idin hoosinayo intaa kale idinkuma dayni wa anzala wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samadiina dhul cirkiina maa'an biyo oo roob uu soo dejiyey fa akhraja wuxuu bixiyey alla soo bixiyey bihi bilmaa'i biyaha oo roobka uu ka yimi min athamaaraati midhaha xaggooda risqan lakum waxaad arsuqataan oo cuntaan oo wixii lagu noolaanayo bari maarata wax la cabo iyo wax la cuno hilib iyo kayrkiisba ilaa xoolihii waa daaqayaan caanihi baad ka maalaysaan waad qalanaysaa beerihii baa ku baxaya wixii aqta quudka ahaa oo laga maarmaanka ahaa sidii maaragtay yacni sarreenkii iyo bariiskii iyo badarkii iyo gellaydii iyo digirkii wixii kaloo ayaguna fawaakihda ahaa soo maaha wixii kaloo ayaguna maaragtay salaatooyin ahaa iyo maaragtay yacni buquulaad oo fitamiinaadka iyo maaragtay indhaha u fiicnaa iyo waxaasoo kaleo dhan roobkay ku soo baxaya ee haddaba waa u jeedaane falaa tajcaluu ha samaynina lilaahi ilaahi ha u samaynina andaadan nid waa waxa lamida ey fulaan niddu haada qofka qofka la faca oo la xoog eg ee la yidhahda hebel hebelaa loo bixiyaa la yidhahda ninka labadaasna waa isu baxaan ama reer baadiyaa qabyaaladda ku dagaalamay dhahan hebel hebelaa u aarbo ma garat haye soo maaha haye waa labadaasaa la yidhahda marka ilaahay wax faca inaad u samayso oo macnaa cid cibaadada la astaahil aad u samayso facaad u samayso walow yaysan mushrikiintu ha qirsanaadeen inaan ilaah kaloo la caabudo ilaah kale oo rabbi iyaho alla siisaa kale ma dhahaayaan laakiin waxay leeyiin mid cibaadada leh marka taas waa waxa la diidaa falaa tajcal ilah andaadan ha u samaynina wa antum adinkoo taclamuuna og ha u samaynina inaan ilaah kale oo rabbi kale uusan jirin adinkoo og الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
falaa tajcaluu lilaahi ilaahay ha u samaynina andaadan wax la faco macnaa cibaadada alle aada la wadaajisaan wa antum taclamiino adinku og oo qirsanoo rabbi alla maahana rabbi rabbi kale oo inuusan jirin alla keligiis oo wax abuuray marka rabbinimadiisa waa qirsan tihiine waxaa weeye uluuhiyadiisa qirsanaado cibaadada u kala yeela sababtoo markii la yidhahdo cirka dhulka yaa abuuray allay leeyihi ee waxaa leeyahy allah iskaliis marka maa caabudaan nacam qaala ibnu kaiir raximahu llahu asagoo aayadan fasirayo wuxuu yidhi alkhaaliqu kii abuuray lihaadihi alashyaa waxyaalaha lasoo sheegay huwa asagu almustaxiqu kii muta weeye lilcibaadati cibaadada kii muta hadda cibaado marka waa lafdi shaamil ah wey aslu cibaadada waxa weeye waa khuduuca iyo tadallul carabtu waxay dhahaan dariiqun mucabad dariiq la qaaday oo la carbiyey oo dee haddii ay baadiyana geedihii laga gooyo haddii laami ahana hadda si fiican loo waxeeyo dariiqa marka la diro dariiq mucabad ay mudallala la yidhaahda macnaha waxay qofku ilaahay inuu u khuduuco ou isu dulleeyo wey soo maaha marka cibaadaadkana cibaado waxaa loogu magacaabay sababtoo qofku waa iltizaamanaya isagoo alla ku caabudayo ku weyneynaya salaadii kama harayo qofkii soonkii sidoo kale maxaarimta waa iska ilaalinaya qof asaga dhan baqaya wa marka waa qof dullaysanoo sow raba iskama yeeli karo qofka mu'minka ilaahay buu ka baqayaa subxaana wa tacaala haddii lasoo koobkoobanayo shaykhulislaamka wuxuu ku toobay alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allah yarda waa ismi kulmiya wax alla wixii ilaahay uu jecel yahay marka cibaadadu waa nooc badan tahay dadka qaarkii cibaadada waxay u yaqaaniin sujuud iyo keliya iyo salaad keliya u u yaqaaneen cibaadada anwaacdeeda waa badan tahay marka noocyaalkaasoodan waxaa la rabaa an tusrafa kullahaa lilah in ilaahay loo leexiyo subxaana wa tacaala cibaadaadkaas hadda uu noo sheegi doono haddii aad cid kale u leexiso shirki baad ku dhacda aad samaysa sababtoo shirkigu waxaa weeye wixii ilaahay oo iska lahaa oo isagu mudnaa aad cid kale u leexiso u sarfiso taas weeye wa anwaacu alcibaadaat cibaadati cibaadada noocyaalkeeda alladii amara allaahu biha ilaahay oo faray miisaalada soo socda way milu islaam islaamnimada hoggaansan oo tawxiidka la qirto afka laga qirto waaliimaani iimaanka rumaynta ilaahay waxadaynaysa la rumeeyo iyo walixsaan ixsaanta waa maraatibta diinta laakiin hadda ma taabanayno waxay nagu soo maraysaa macrifatu diin xadiidka jibriil iyo sharaxiisa hamin dambaa laga yaaba ama inaan inaan sii marno marka xaggaasaan uga hadlayno sababto shayga haddaad meel uga haddana meel kuga hashid dersigaan ugu dheeraanaya marka maadaama meeshaas uu gadaal loogu eno macrifa diin lislaam islaam iyo iimaan iyo ixsaan waa maraatibu diinku ka kooban yahay hadhow baan gadaal uga hadlayna wa minhu waxaa ka mid a cibaadaadka adducaa baryaha marka allah keligiis inaad bariso khaasatan qof maqanna ma baryaysid qof maaragtay dhintana ma baryaysid qof joogana wixii uusan heli karin oo awood bini aadan ka baxsan kama baryaysid nacam marka ducadii ducaau mas'ala waa noqotaa ducaaulcibaadana waa noqotaa yacni ilaahay cidaan ahaynna caabudi weysid mudub maysid cidaan alla ahaynna baryi maysid oo qof maqanna ma baryaysid iyo qof dhintay qof noolna wuxuusan awoodin ka bari maysid haddii kale ood baryihii iyo islaamnimadii iyo ixsaanka cid kale aad u leexa shirkaad ku dhacday waalkhawfu baqitaanka baqitaanku marka waa maraatib waay qoofkan caadigaa dee qof hub haysta iyo bahal iyo aad ka baqday xoogaa ka baqaysa kaasi dhib mala laakiin qoofka aad dadka ka baqaysa hadduu ku gaarsiiyo heer aad diinkiibaa qabsan weyday masalan wakhtiyaalka gaaladu ee dee waa waa lays qabanaa waa lays abilooc dad badanaa salaadaha ka tegaaya gabdho badanaa xitaabka tuuraa garkaa la wada xiraa diinta laka jaahilina oo waxaan u malaynaa gaalkaas meel kasta inuu arki karo heerkaas day markuu gaarsiiso oo waa khoofkaas waxay waa khoof oo shirki ah waa diinta ilahi haddaa uga tagto kaasoo kale looga baro waalrajaau rajiha rajahana waxaa weeye waa rajo aada rajaynayso wax bini aadam uu kuu qaban karin waxuu bini aadam kuu qaban karin haddaan cidaad allah ahayn aad ka rajayso isaguna waxaa weeye waa shirki oo noqona haddaad tidhaahdo weligaa janno isiin gabarha wadaadaha waxay sheegtay wiilalkuweedaa waxay yihin waa maaragtay un dadkaan oo aad qubuuraha ay balaa'i ugu tacalo markaa gabadha waa muwaaxidad waxay isku darsadeen marka cisyaan caasinimo waalidiin iyo maaragtay tawxiid nacayb markaasaa ku ri imaandhow hade cala aqala xataa waalidka baarinimaa jannada ka kasbati annaga mayo dhaa furihii jannada mar hore aanala siiyo jannada meelay noo tahay mar hore aanala siiyo adigana kaagama baahni ducadaada mar hore aan bahaysa jamaca bayna shirki cuquuq lwaalidiin janno intay uga dhowdaha kaasoo kale soo ma marka dad uu wax ka rajaynay ilahay waxma ka rajaynayo janno dad kalea mafaatiixdii jannada isiiwleyn ay shirki nacdama minhaa fa jamaca bayna khisatayn khisata cuquuq lwaalideyn iyo inuu cid kale oo janno uu ka rajayo iyo amni can makri illaahi subxaana wa tacaala oona janno waa ii diyaarsanta raggii loogu bishaareyo nabigu bishaaraya cabsanaya cumar iyo abubakar radi allahu canhu yaa adii kugu bishaare nabigaa kugu bishaaray isaga marka quruurkaasoo kale qofka haddii u wax oo ilaahay subxaana wa tacaala maahana aan cidka laga rajayn ou rajiyo waa shirkigaas wey waxaa loo baahan yahay rajadu inay camal wadato ilaahay markaad ida waa rajayna kuu darayna jannaan ka rabaa iyo dembi dhaaf waa inaad camalkii la timaado haddii kale waa rajo oo meel cidla aan saarno waana inay khoof wadataaho jannada inaad ka baqdo inay kaa baxsato aadna quu daraysa camalkiina aada la timaado haddii kale tawaakulay noqonaysa waatawakul tawakulka ilaahay la tala saaray subxaana wa tacaala amuuraha khaasan binaad wax ka qaban karin ama qof wakiil inaad ka dhigi karad waxaas ii gadiya waxaas ma garan ama qof haddii uu ku yidhaahdo cilmiga dalab anaa masruufka kaa bixinayo ood markaas qofkaas aad ictimaado taasoo kale shirki maaha laakiin markaad tidhahdee sheekh hebelaan tala saartay isagaa ii gargaara isagaa iisoo burmanaya waa shirki marka ilaahay tawakulkiisa oo kale haddaad cid kale u leexiso iyadana waa shirki waalraqbatu waxaa weeye raqbada doonitaanka raqbada waxaa weeye allah inaa subxaana watacaala aada u qastaydo cibaadadana aada la rabto asaga soo maaha innaa ila allaahi raagibuun ilaahay baan subxaana watacaala cibaadadiisa u jeedna oon rabnaa sawaab ka rabnaa taas oo kale wey marka waa jeritaan oo macalcamal oo la socdo waalrahbatu waa baqitaan rahbadu marka waa baqitaan oo carar la jiro naartaad ka baqaysa laakiin waa inaad cararayso haddou qof uu yidhaahdo hadda masalan in la i qabto oo la i xabiso ama dhibaata isoo gaartaa ka baqaa haddana meesha iska fadhiyo kaas rahbo ma hayso waa inuu cararo horta naftu maxay dhihi jireen orday kugu aaminta marka haddaad alla aad ka baqaysid waa inaad maanta ma arkaysa aada carartid w nacam wayadcuunanaa ragaban wa rahaban iyagoo naquudarraynaaya oo u qastaaya alle haddana baqayo asbaabtii la imaanaya oo cararaya cadaabka ilaahay ka cararaya wاlkhushuucu khushuuca khushuucana maxaa weye waa waxaa weeye maaragta waa qalbiga iyo jismiga oo dhan oo dareemaya cabsida alla subxaanaه wa tacaala yacni qalbigiina waa khushuucaya jismigiina markuu cadamada alla dareemo isaga dhan isku aruuraya taasoo kale wey wاlkhashyatu baqitaanka khashyadana marka waxaa loo jeedaa waa baqitaan oo weliba maaragtay cilmi ku dheehay inamaa yaksha اllaha min cibaadi اlculamaa yani waa baqitaan oo cilmi ku dheehan nacam iyo walinaabatu soo noqoshada ilaahay loo soo noqdo ilaahay loo soo noqdo iyo walisticaanatu allah oo la kaalmayso iyo walisticaadatu alla oo la magan galo walistiqaafatu ilaahay oo gurmad laga dalbo iyo wadabxu gowrititaanka iyo wanadru nadarka waxaas oo dhan iyo wagayru daalika oo min walaaci cibaadaat cibaadada alle noocyaalkeeda ka mid ah allatii taasoo amara allahu subxaana wa tacaala ilaahay oo faray bihaa iyadaba kullahaa bihaa oo faray kulluhaa dhammaantood lilaahi tacaala ilaah waa astaa marka amiin dambaan inta yar aan noo dhiman fasiri doono insha allah halkaas caawa noogu joogo sala allahu calaa maxamed ilahi wasaxbi wasalim